runtii caaway waxaa sharaf noo ah inaan madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo wafdi uu hogaaminayey oo ka qaybgelaya shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu wada inay muqdisho ka dhacdo maalmaha soo socda inaan ku soo dhoweyno garoonka muqdisho sharafay noo tahay galmudugna runtii waxaan ku jirteen maalmihii lasoo dhaafay jihaad culus oo kooxihii argagixisada ahaa ee dadka reer galmudug ay maaragtay ku soo gardaroodeen dadkuna aad ay u abaabulnaayeen iskana dhiciyeen arrintaasoo runtii dadka soomaaliyeed oo dhan kudayasho u ahayd marka madaxweyne soo dhowow marka hore waa salaamantihiin marka labaadna aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo wakhtiga dheer ood noo sugayseen aad baan kaga mahad celinaynaa madaxda sharafta leh waa ku faraxsannahay waa ilaahay mahaddiis inaan isu nimid annagoo u nimid inaan ka qayb galno shirkii madasha wadatashiga qaranka iyadoo aan wada ognahay waddanku xaaladda uu ku jiro waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii xaaladaha waddanku ku jiro oo maanta runtii leh si gaar ah waddanka dadkii dalka u taabanaya in shirkan ay ka soo baxaan qodobo ama arrimo muhiim oo ah oo mirdhal ah oo wax ka tari kara arrimahaas ay ugu horeyso colaadaha argagixisadu ay ku hayaan dalka guud ahaan ha u sii kala daraado meelo gaara hadda hawshu ha ka socoto laakiin dee waddanka oo dhan bay dhib ku hayaan iyo sidoo kale abaar ballaaran oo dalka waddanka ku habsatay oo runtii ilaa iyo afar xili roobaad saad ogtihiin aan waddanka roob ka di'in dhammaan waxaan rajeynayaa inuu shirku guulaysto sida looga dhursogayana ay wax uga soo baxaan maslaxada iyo arrimaha maanta looga sugayo ku aadan shirkaas mar kale waa idiin mahad celinayaa biidni illaahi tacala ummadda soomaliya o dhan waxaan leenahay shirka kheyr guul insha allahu tacala wassalamu calaykum raxmatullahi barkatu